بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الصلاة على القبر باب جواز صلاة صلاة بنانا شديدي صلاة الجنازة وكلا شيخ صلاة دي جنازة بنانا شديدي أيو باب يهي على القبر qabrigii in lagu dul dukado oo shaksigii qabriga ku dhex jiray in salaatuljanaaso lagu tukado inay bannaan tahay ayuu u baab yahay masaladan oo masale khilaafiya ahlulcilmiga iyo madaahibtu ay isku khilaafeen jumhuur ahlulcilmi sida ay qabaan waa sida sheekhu hadda noo baabaystay sida sheekhu noo baabaystay jumhuur ahlulcilmi ayaa qaba wa minhum alimaamu shaafici waxaana ka mid a madhabteenna imaamu shaafici isaguna wuxuu qabaa qofka haddii la aasay way bannaan tahay in qabrigii qofku intuu dul tago uu ku dukado salaatuljanaaza waxaa khilaafay madaahibta abi xaniifa oo keligiis abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay in dufina almeyitu bilaa salaatin sulliya wa ilaa falaa in dufina almeyitu bilaa salaat wuxuu leeyahay abi xaniifa haddii meydka markii hore la aasay iyadoo salaatuljanaaza aan lagu tukan sulliya markaas waa lagu tukan uu leeyahy haddii la aasaba salaad la-aan waa lagu dukan qabrigii markaa wa ilaa falaa amaa haddii jamaaco muslimiinta ka midiba ay ku dukadeen meydku intuu bannaanka yaallay jamaaco muslimiinta ka midi hadday ku dukadeen qabrigii markii la aaso kabacdi meydkii ma lagu dukanayo saasuu qabaa madhab abi xaniifa raximah اllahu tacaala laakiin jumhuur ahlilcilmi wa minhum alimaamu shaafici waxay qabaan ama meydka ha lagu dukado ama yaan lagu dukanin qofkii hore aan ugu dukanin way bannaan tahay qabrigii inuu kula dukado qaala abu cabdiraxmaan nasaa-iyu raxima llahu taala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid asaraksiyu ahiqat lma'muun abu qudaama waa sheekha kunyadiisiiu qaala xaddatanaa cabdullaahi bnu numayrin alkuufiyu ahiqatu qaala xaddatanaa cuثmaan bnu xakiimin alansaari almadani can khaarijata ibni zayd bni haabitin wa ansaari madaniyun hiqahu can khaarijata bni zayd bni haabitin alansaari almadaniyu hiqa can camihi yaziida bni haabitin annahum saxaabadii kharajuu maca rasuuli illah rasuulka ilaahay micigiisaay la soo baxeen sala allahu salama wabaaraka calayh daata yowmin maalin xaalad u saaxiib ah ayay nabiga soo raaceen sala allahu salama wabaaraka calayh fara'aa qabran jadiidan wuxuu arkay rasuulku qabri cusub qabri cusub ayuu meesha ku arkay rasuulku sala allahu salam wabaaraka calayh faqaala rasuulku sala allahu alayh wasalam maa haada ay ma hada alqabru اljadiid qabrigan cusub muxuu yahay ayuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam qaaluu saxaabadii waxay yidhaha haadihi tan meesha ku aasan fulaanatu waa heblo mowlaatu bani fulaanin reer bani fulaan addoonteeda ahaa jirtay reer bani fulaan addoonteedii ahaa jirtay weye gabadha meesha ku aasan facarafahaa gabadhii magaceedii markii loo sheegay rasuulullaahi wuu gartay salى اllahu wslam wbaaraka calayhi rasuulku wuu gartay salى اllahu slm wbaaraka calayh waxay yidhaaheen marka maatad way geeriyootay gabadhaasi duhran fii duhrin xilli duhuray geeriyootay walxaal anta adiguna naa'imun aada hurdayso qaa'ilun aada qayluushanayso adigoo qaylulo ku jira ayaa gabadhu geeriyootay falam nuxiba ma aanan jeclaysan an nuuqidaka inaan ku toosinno bihaa bisababihaa gabadha sababteeda inaan hurdadii aan kaa toosinno waan ka xishoonnay nebiy llahi moxamed salى اllahu wslm wbaaraka calayh faqaama rasuulu llaahi waa istaagay sala allahu salam wabaaraka caleyh wasafa annaasa khalfahu dadkiina gadaashiisii ayuu safay rasuulku sala allahu salam wabaaraka caleyh wa kabbara calayha gabadhii madfuunadaheeda meesha lagu aaso oo qabriga ku dhex jirtay arbacan uu ku takbiirsaday waana maxalushaahidka meesha laga deliishanaya jumhuur ahlilcilmi xadiiskaas daahirkiisa ayay deliishanayaan oo nabigeena sala allahu salam wabaaraka calayhi gabadhii oo qabrigii markaa ku dhex jirtuu rasuulku salaatuljanaaza ayuu ku dukaday ثuma qaala markaasuu rasuulku salى اllahu slم wbaaraka عalيh wuxuu yidhi laa yamuutu fiikum dhexdiinna meyitun meyd dhexdiinna kuma dhinto maa muddadii dumtu aan daa'im ahay bayna adhurikum dhexdiinna aan ku daa'im ahay ilaa haddiiba uu meydkaasi dhexdiinna ku geeriyoodo aadantumuunii waa i ogeysiinaysaan bihi meydka wa hada yadulu calىa raxmati الmuصطafى salى اllahu slم wbaaraka عalayh maca kahrati shawaaqilihi iyadoo mashquulkiisa iyo howlo badan oo waaweyn ay u yaallaan nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi ayuu haddana hadalkaas yidhi oo wuxuu yidhi ruux kasta oo dhexdiinna ku geeriyooda waa inaad iisoo sheegtaan waa inaad iisoo sheegtaan sababtana nabigu waa cilleeyey sababta uu yacni ka rabo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu cilleeyey wuxuu yidhi fa inna salaatii aniga salaadayda raxmatu naxariisay lahu meydka u tahay meydkay naxariis u tahay marka raxmaddaas dadka mu'miniinta ah si ay u kala gaarto ruux walba oo magaalada ku geeriyooda iisoo sheeg uu yidhi raxmadda nabigay ka mid tahay sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyo nabiga ludfigiisa iyo dhimrintiisii ummaddiisa uu nabigu u turayey sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo nabigu ku cileeyey sala allahu alayh wasalam salaada janaasada amwaadda uu ku dukanayo inay naxariis tahay oo raxmaddaasna uu doonayo nabiga sala allahu alayh wasalam amwaat lmuslimiin inay kala gaarto xadiidkan marka daahirkiisu wuxuu tusinaa jumhuur ahlalcilmi masalada ay qabaan ayaa xadiidka daahirkiisa uu tusinoo qofkii markii la aasay kabacdi in lagu dukan karo qabrigii isagoo ku dhex jira weliba iyadoo hore loogu dukaday xadiisku wuxuu sheegi saxaabadu way ku soo dukadeen kabacdiyaa nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi haddana uu ku dukaday rasuulku salى اllahu alayh wasalam abi xaniifa xadiiskan oo kale wuxuu leeyahy waa khusuusiyo waa khusuusiyu leeyahayo qabri in lagu dukado qof meyd oo lagu dukaday haddana marka lagu sii tukado wuxuu leeyahay isagu nabigay khaas ku ahayd nabiga salى اllahu alayh wasalam ayay khaas ku ahayd xaashiyada sindiguna hoos waa ka tilmaami wuxuu leeyahay qowluhu fa ina salaatii lahu raxma min hunaa qad ukhida qad akhada alkhusuusa meeshaan fa ina salaatii lahu raxma ayaa khusuuska waxaa ka qaatay man iddacaa daalika dadka sheeganaya waa abi xaniife dadka markaa sheeganaya in qabri lagu dul dukado inay markaa nabiga ku khaas ahayd sala allahu alay wasalam waxay ka qaadanayaan fa ina salaatii lahu raxma aniga salaadaydu ruuxa meydkaa naxariis ayay u tahay wuxuu yidhi marka sindi wa haadihi dilaalatun gayru qawiyatin wallahu aclam laakiin qaabkaas in xadiidka uu u tusiyo xoogaa ma xoog badna ma xoog badna in yani khusuusiyo lagu fasiro xadiiskii ma xoog badna u sheekhu raximah allahu tacaala xadiiskaana xadiis saxiixa قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري ثقة قال حدثنا خالد إسنادك لبعض دعي وخالد بن الحارث البصري ثقة ثبت عن شعبة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن سليمان الشيباني الشيباني هدو كدره وسليمان ابن أبي سليمان ساسو إليه جيدا مركا الشيباني نسبة هدو رعسيه وسليمان ابن أبي سليمان الكوفي الثقة الشيباني والنسبة إلى قبيلته وشيء قبيل كسي لو نسبيه عن الشعبي وعامر الشعبي الكوفي ثقة قال أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني وحي خبر يري الشعبي من روح يا إيه خبري روح سو مر مري مع رسول الله رسولك إله معي سحار ويهي صلى الله عليه وسلم على قبر لصو مري قبر ياسو منتبد أي منفرد عن القبور قبر قروب قبور تكلك جون نقضي وميل جون يكوي الله روح نبي الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ayaa ii sheegay faأmahum nabigu salى الlahu عalيه wasalam saxaabadii ayuu imaam u noqday wa safa khalfahu gadaashiisiina nabigu salى الlahu عalيه wasalama wuu safay saxaabadii qultu markaasaan waxaan idhi alqaa'ilu huwa sulaymaan الshaybaani sulaymaan shaybaaniyaa dhahaye sulaymaan shaybaaniya wuxuu yihi qultu waxaan idhi man huwa man huwa aladii xadaثaka oo ruuxa xadiiskan kuu sheegay dee magaciisa ima aadan sheegina sheekhow waa kuma yaa abaa camrin abaa camrow shacbiyuu ula jeedaa ilaa shacbi marka hore uma caddayn sheekha xadiiska u sheegaye oo sheekha xadiiska kuu sheegay ilaa isagu shacbi waa ibhaamiyo wuxuu yidhi akhbaranii man mara maca rasuuli illah akhbaranii man mara maca rasuuli illahi salى allahu alيه wasalam calaa qabrin muntabidin marka waxaa inu yidhi man huwa man huwa aladii xadaثaka bihada alxadiisi yaa abaa camrin sheekhaygii shacbihow waa kuma qofka xadiiskan kuu sheegay qaala ibnu cabaas bmacnaa qaala shacbiyu aladii akhbaranii huwa ibnu cabaas midka ii khabray xadiiskan waa cabdullahi ibnu cabaas xadiiskanna wuxuu tusinaa tarjamadii sheekha iyo madhab jumhuur ahlalcilmi oo in qabrigii lagu dul dukan karo sida nabigeenuba uu sameeyey salى اllahu waslama wbaaraka caleyh qaala abu cabdiraxman الnasaaiy raximah اllahu taعala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim albaqdaadiyu ahiqatu قال حدثنا هشيم وهشيم بن بشير الواسدي صاحب التدليس ثقة قال الشيباني اسمه يدين لك نسخدنا قال الشيباني قال مركب وحن علينا هشيم قال هشيم بن بشير وحويري الشيباني الشيباني ayaa anba'anaa huwa shaybaanigu nooga warramay can ishacbiyi mubtadayi khabar ayaan icraabinaa marka nusqooyinka hadday isku waafaqeen mubtadayi khabar aan icraabinaa marka qaala wuxuu yidhi hushayb ashaybaaniyu shaybaani waa shaybaani asaabiq fi lisnaad shaybaanigaan soo marnay ashaybaaniyu shaybaani ayaa anba'anaa huwa shaybaanigu can ishacbiyi nooga warramay sheekh shacbi waa isnaadkii hore w isnaadkii hore sida nagu nagu ahaa qaala shacbi wuxuu yidhi akhbaranii man ra'a الnabiya man mara maca rasuulilah riwaayadii hore ahayd haddana waxa weye akhbaranii waxaa ii warramay man ruux ayaa ii warramay ruuxaasoo ra'a الnabiya nabiga arkay salى اllahu slm wbaaraka caleyh mara xaal rasuulku salى اllahu عalيه wasalam biqabrin uu soo marana arkay qabrigaasoo muntabidin ay munfaridin can اlqubuur qubuurta gooni ka ah fasallaa calayhi qabrigaasuu rasuulku dukaday sala allahu wslam wbaaraka caleyh wasafa asxaabahu khalfahu asxaabtiisiina gadaashiisii u safay rasuulku sala allahu alayh wasalam qiila waxaa lagu yidhi man xadaaka waa sidii riwaayadii hore waa shacbiya su-aasha la weydiinaayo qiila shacbi waxaa lagu yidhi man xadaaka qaala shacbi ibnu cabaas xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdirxman nasaai raxima llah taala akhbarana almugiiraة bn cabdiraxmaan alxaraaniyu iqatu qaala xadaana zayd bnu caliyin wa zayd bnu cali ibnu dinaar zayd bin cali bin abi aalib lagalama jeedo leannu isnaadka suurtagalba ma ahaba in sidaa lagu fasiro marka waa zayd ibnu caliy ibni dinaar alraqiyu asaduuq wahuwa abu usaama wey kunyadiise qaala xaddaثana jacfar bnu burqaana azuraqiyu asaduuq can xabiib ibni abi marzuuqin alraqiyu hiqatu can caطaa can jaabir ana الnabiya nabigu salى اllahu slm wbaaraka calayhi sallaa calىa qabri imra'atin haweeney qabrigeedii ayuu ku dukaday rasuulku salى اllahu عalيه wasalam bacdamaa dufinat bacda dafniha maadaasaa masderiye ah bacdamaa dufinat bacda dafniha haweeneydaas aasideedii ka bacdi ayuuna nabigu ku dukaday sala allahu slam wbaaraka caleyh xadiiskana xadiis saxiixa wuxuuna tusinaa xujana iyo deliilna u yahay madhab jumhuur ahlilcilmi qaala abu cabdiraxmaan annasaa'i raximah llahu tacaala alrukuubu bacda alfaraaqi min aljanaazati baabu xukmi rukuubi koridda xukunkeedii ayuu u baab yahay bacda alfaraaqi ka faaruq noqoshada ka bacdi gaadiid lasoo koro min aljanaasati janaasadii laga soo baxo laga soo faaruq noqdo masalada uu doonayo sheekhu meeshan uga hadlo waxaa weeye janaasadii markii laga soo laabtay oo aaskeedii iyo howlaheedii la dhammeeyey ka bacdi gaadiid ma la fuuli karaa mise waa karaahiyo gaadiid in lasoo koro sheekhu wuxuusan ka hadlin marka la sii socdo xukunkeedii wuxuu ka hadlay keliya sheekhu raxima ullahu tacaala xukmu rukuubi bacda alfaraaqi min aljanaaza janaasadii aaskeedii iyo hawsheedii markii lasoo dhammaystiray ka bacdi karaahiye miyaa dadku inay gaadiid soo koraan gaadiid inay soo koraan karaahiye miyaa kama uusan hadlin sii socodka xukunkiisii inuu karaahiye yahay iyo inuusan karaahiye ahayn laakiin masaladaa waxaa ka hadli jiray alimaamu nawowi raxima ullahu tacala kitaabkiisa manhaajka ah ayuu masaladaa uga hadlo sii socodka wuxuu yidhi sheekhu raxima ullahu tacaala walaa yukrahu arukuubu fi rujuuci minha masaladan wuxuu ka hadlay isaga naftiisa rujuucu ka hadlay rujuucan laya manhaajku isagun rujuucu ka hadlay wuxuu yidhi sheekhu manhaajka uu ku yidhi walaa yukrahu lama kahanayo alrukuubu gaadiid in la koro fi rujuuci minhaa yacni janaasada markii laga soo laabanayo in gaadiid la koro karaahiye maahan u yidhi imaamu nawowi raxima llahu tacala matniga manhaajka ayuu ku sheegay marka laga soo laabanayo haddii liis loo sii socdo isaguna matniga manhaajka kama hadlin nasaa-ina kama hadlin sii socodkii halkaa marka waxaa laga fahmi sii socodka waa karaahiyo ilaa in bacudati masaafatu masaafadu inay fog tahay oon la xamili karin mooye meydkii intiiba la wado in markaa qabrigii iyo xaggiisii gaadiid iyo loo sii koro waa karaahiyo ilaa in bacudati almasaafa haddii masaafadii dee ay fog tahay waa gooni laakiin karaahiyo wey sababta marka karaahiye sharciga ugu dhigan sii socodkii sababta sharcigu karaahiye uga dhigay waxaa weeye dee markaa waxaa la doonaya intii meydkii la sugo khushuuc iyo tadakur alaakhira khushuuc iyo tadaruc iyo tadaluliya in laysdulleeyo ayaa markaa yacni aada muhim u ah in marka gaadiid loo sii fuulo sii socodkii waa karaahiyo ilaa in bacudati almasaafa masaafadu inay fog tahay mooye oo markaa darar iyo laga baqayo mooye amaa soo laabad ka karaahiye ma aha waa sida sheekhuba uu tarjamaystay wey matniga manhaajkuna uu sheekhu uga hadlay imaamu nawowi raxima llah soo laabadka gaadiid markaa waa la fuuli karaa oo nabigeenna ka sugnaatay salى اllahu عalيه wasalam qaala abu cabdiraxman bn saai raxima اllah taعala akhbarana axmed bnu sulaymaan ahiqaة اlxaafid قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة ويحيى بن آدم الكوفي ثقة قال حدثنا مالك بن مغول الكوفي ثقة عن سماك وسماك بن حرب الكوفي صدوق عن جابر بن سمرة قال جابر وحير خرج رسول الله رسولك إلهي وابحي صلى الله وسلم وبارك عليه على جنازة أبي الدحداح سحابي أبي الدحداح الذي جرى جنازتي سي أيو كبحي فلما رجع مركو صلى الله عليه رسول صلى الله عليه وسلم معنى أراد الرجوع فلما رجع أراد الرجوع مركو دون إنه جنازتي أبي الدحداح كسر الله عبته وتي النبي وحلو كان بفرس فرس كاسو معرورا أنكورا لهين بلا سرج فرس أن وح كورا أن لهين أي النبي الله كان وصلابت كيو فركب وأنا كوري محل شاهدك شيخ مسألة كدريشان أي هالكاو marka rujuuci inaysan karaahiye ahayn rujuuci soo laabadkii karaahiye ma aha gaadiid in la koro laakiin sii socodka waa karaahiyo gaadiid in la sii fuulo haddii meydkii intii yani la sido oo janaasadii loo sii socdo ilaa inbacudat almasaafa masaafadu inay fog tahay mooye oo quburaha meesha lagu aasayo ay aada u fog tahay falamaa rajaca nabigu sala allahu alayh wasalam araada rujuuca soo laabasho markuu doonayey utiya nabiga waxaa loo keenay bifarasin faras faraskaasoo mucrowran aan kooro lahayn bilaa sarjin wax koora aan lahayn فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسكي وكري ومشينا معه مع رسول الله رسولك إله معي صلى الله عليه وسلم أيان لسو عني وهو الراكب الفرس إساقنا فرسكي يسارين يهي إنه ندول كان لغين الناوي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك حديث كان وحديث مسلم وصحيح يسكوري قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الزيادة على القبر حكم الزيادة زيادة حكم كذي أيو أباب يهي duulan ow cardan aziyaadatu ziyaadadii ayuu u baab yahay cala alqabri qabrigii la ziyaadiyo duulan oo qabrigii in la dheereeyo qubad iyo guri iyo wax laga sii dul dhiso xukunkeedu maxay noqon wa cardan ballaca in loo dheereeyo qabrigana xukunku maxay noqon oo intii baahidii meydka ku filayd mooye wuxuusan u baahnayn ayaa layska ballaariyey oo meel laga yaabo in shan qof iyo lix qof lagu aasi lahaa ayaa keligii laysaga qoday masaladaas xukunkeedii maxay noqon ama qabriga waxaa loo siyaadiyey xagga duulka waa la dheereeyey oo waxbaa laga dul dhisay oo qubadaa laga dhisay ama gurigaa laga dul dhisay masaladaa xukunkeedii maxay noqon qaala abu cabdiraxman masaa-i raxima llahu taala akhbaranaa haaruun bnu isxaaq alkuufiyu asaduuq qaala xadadanaa xafsun wa xafs bnu qiyaad alqaadi alkuufiyu hiqa can ibni jurayjin wa cabdilmalik bni cabdilcaziiz ibni jurayj almakiyu ahiqatu lakinahu mudelis can sulaymaan ibni muusa asaduuqu iyo wa abi zubayri asaabiq fi lisnaad can jaabirin qaala jaabir wuxuu yidhi nahaa rasuulullahi rasuulka alle waa reebay sala allahu alayh wasalam an yubnaa cala alqabri ow yusaada calayhi qabrigii in la dhiso nabigu sala allahu alayh wasalama waa reebay ow yusaada calayhi ama qabrigii in la ziyaadiyo duulan ow cardan ama xagga dhirirka loo sii ziyaadiyo ama xagga ballaca loo siyaadiyo nabigu waa reebay sala allahu alayh wasalam ow amase yujasasa ama in la nuuradeeyo oo in la cadcadeeyo oo la qurxiyo nabigu salى اllahu slm wbaaraka calayh iyadana wuu reebay zaada sulaymaan bnu muusa fii riwaayatihi wuxuu isagu ku siyaadiyey oo yuktaba calayhi ama in magac iyo meydka magaciisi iyo nasabkiisi waxyaalaha in lagu dul qorana nabigu waa reebay salى اllahu slm wbaaraka calayh baabkii marka sheekhu raximah اllahu tacaala xadiiskan usoo deliilayo nabigeena salى اllahu alayh wasalam wuxuu nahiyey oo u diiday quburaha in la dhiso quburaha marka dhismahooda labaa loo kala qaadi labo ayaa loo kala qaadiyo meel musabala inuu qabrigu ku yaallo iyo hayru musabal labadaasaa loo kala qaadi qabriga haddii uu ku yaallo meel musabala musabal waxaa lagala jeedaa yani meel waqafa oo muslimiintao dhan lagu waqfay oo shirko ay ku yihiin muslimiintao dhan amwaadoodii meeshaa qabrigu hadduu ku yaallo waa xaaraanba dhismaha in la dhiso waa xaaraan way bannaan tahay in la calaameeyo si qabriga aan loogu istaagin loo ihaanaysan ruux muslimu meesha inuu ku aasan yahay loo ogaado in xoogaa calaamo la sameey leannu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh qabrigii cuhmaan ibnu madcuun nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi hala iisoo qabto dhagax weyn markaasuu qabrigii cuhmaan ibnu madcuun wuxuu saaray nabigu sala allahu alayh wasalam dhagax weyn markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi liatacallama bihi qabra akhi qabriga walaalkayaan ku calaamaysanaa uu yidhi walaalkay cuhmaan ibnu madcuun qabrigiisaan calaamaysanaa ayuu rasuulku sala allahu slam wbaarak caleyh marka calaamadaas oo kale waa la ogolyahay si qofka meesha ku aasan oo muslimka ah aan loo ihaanaysan loo ixtiraamo la ogaado meeshan inuu qof ruuxu muslim uu ku aasan yahay oo qabri ah oo la ogaado hadduu marka meeshu musabal tahay waa xaaraan haddii musabal aysan ahayn oo qofku milkigiisii iyo gurigiisii iyo boos asagu uu iska leeyahay uu wax ku aasanayana waa karaahiyo karaahiyo noqon laakiin xaaraan ma noqonayso waxaana wanaagsanba mar walbaba ruuxa meydka intii guri laga duldhisi lahaa oo qubad laga dhusi dhusi lahaa qarashka lagu bixinayo guriga in asaga loo sadaqeeyo ayaa khayr badan maxaa yele nafci badan oo taa ka heli laakiin dhismahan wax asaga uu ka helayo wax nafciyo wax faa'iide ah oo asaga uu ka helayo ma jiraan ilaa in la calaameeyo mooye calaamadaas aan loo samayn laakiin dhismaha qarashka lagu bixin lahaa isaga in loo sadaqeeyaaba wanaagsanba leanno taasuu nafci weyn iyo faa'iide uu ka heli nahaa rasuulullahi rasuulka ale sala allahu alay wasalam wuu reebay an yubnaa in la dhiso cala alqabri qabrigii in la dhiso ow yusaada calayhi ama qabrigii in la siyaadiyo duulan ow cardan ama ballaciisiiba wax yacni ka filanba meydkiiba ka ballaaranba oo shan qof meel lagu aasi karo in qabrigii lasii ballaariyo oo ballac ahaan la ballaariyo ama dhir loo sii siyaadiyo nabigu sala allahu alayh wasalam wuu reebay ow yujasasa in la nuuradeeyo la qurqurxiyo iyadana nebigu sala allahu alayh wasalam wuu reebay zaada sulaymaan ibnu muusa fii riwaayati wuxuu ku siyaadiyey ow yuktaba calayhi ama in la qoro sulaymaan ibnu muusa waa asaduuq asaabiq fi lisnaad waan soo qaadanay oo yuktaba caleyhi qabrigaas in wax lagu dul qoro oo iyadana karaahiyo wey meydka magiciisii iyo nasabkiisii iyo abtirsigiisii in lagu dul qoro waa karaahiyo wey nabigu waa diiday sala allahu wasalam wbaaraka xadiiskana xadiis saxiixa wey qaala abu cabdiraxman ibn saa-i raximah llahu tacaala albinaau cala alqabri xukmu lbinaa bayaanu xukmi lbinaa dhismaha xukunkiisi iyo caddayntiisii ayuu u baab yahay cala alqabri qabrigii la dhiso oo yacni tarjamadii hadda aanu soo qaadanu sheekhu uu noogu sheegay mooye wuxuu doonay kahratu duruqi walasaaniid duruqda iyo asaaniidda iyo matni cusub matni cusubna wuu ka rabaa sheekhu raximah llahu tacaala qaala abu cabdiraxmaan ibn saa-iyi raximah llahu tacala akhbaranaa yuusuf ibnu saciidin almisisiyu ahiqatu qaala xadaanaa xajaaj waxajaaj ibnu maxamed almisisiyu hiqatu can ibni jurayjin asaabiq fi lisnaad qaala akhbaranii abu zubayri asaabiq fi lisnaad annahu samica jaabiran yaquul nahaa rasuulu llahi waa reebay sala allahu alayh wasalam can taksiisi اlqubuuri qubuurta nuuradaynteedii in la caddeeyo oo la sharaxo la qurqurxiyo nabigu salى اllahu alيه wasalam waa reebay ow yubnaa calayha in la dhisana qubuurtiina waa reebay rasuulku salى اllahu alيه wasalam ow an yajlisa calayha qubuurtii axadu ruux inuu ku dul fadhiistana nabigu waa diiday leannahu xur muu leeyahay qofka muuminka ah oo muslimka ah oo meesha ku aasan marka in lagu dul fadhiistana iyadana nabigu waa diiday salى اllahu wslam wbaaraka calayh xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan ibn saa-iyu raximah llahu tacaala tajsiisi اlqubuuri xukmu tajsiisi اlqubuur qubuurtii nuuradaynteedii iyo qurxinteedii in la sharsharxo xukunkeedii ayuu u baab yahay qaala abu cabdiraxmaan ibn saa-iyu raximah llahu tacala akhbaranaa cimraan bnu muusa cimraan bnu muusa albasriyu ahiqatu qaala xadaanaa cabdulwaariث cabdulwaariث ibnu saciid albasriyu hiqatu qaala xadaanaa ayub asakhtiyaani can abi zubayr asaabiq fi lisnaad can jaabirin qaal nahaa rasuulu llahi waa reebay salى اllahu alيه wasalam can tajsiisi اlqubuuri qubuurtii nuuradaynteedii iyo qurqurxinteedii nabigu waa diiday salى اllahu wslam mubaaraka calayhi o in loo sadaqeeyo ayaaba u fiicanba meydkii intii nuuradda iyo waxyaalaha qurquruxda loo samayn lahaa saasa asaga nafcigu ugu jira ruuxii meydka ahaa manfacadu saasay ugu jirtaa xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan ibnu saa-iyu raximah اllahu tacaala taswiyat اlqubuuri idaa ruficat taswiyat اlqubuuri bayaanu taswiyati اlqubuuri qubuurta simideedii caddaynteedii ayuu u baab yahay idaa waktigeena la simayo ruficad qubuurtii la kor yeelo haddii la kor yeelayo in la simayo muxuu kala jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala tarjamadan wuxuu sheekhu tarjamaystay qubuurtii in la simo haddii la kor yeelo haddii la kor yeelo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qabrigii markii ruuxii meydkaa meeshii lagu aaso caraa laga kor yeeli ruficda saas ula jeeda caradaas marka laga kor yeelo laa yujcalu musannaman sidii kurus oo kale meel dhexe kurus looga samayn maayo caradii markii saas loo kor yeelo xoogaa loo kor yeelo oo mushrif laga dhigo kurus oo kale dhexda looga samayn maayo waa la simaa kulligeed marka caradii maxaa la samaynaa irtifaacniya waa ku jiraa taswiyena waa ku jirtaa caradii xoogaana waa koraysaa dhulka waa ka koraysaa waa sunno xoogaa in dhulka laga dul qaado si meesha loo ogaado ruux muslim ah inuu ku aasan yahay la soo ziyaarto loo ixtiraamo caradii waa la kor yeeli maca taswiyatiha markii la kor yeelona waa la simi ee kurus oo kale lagama dhigayo saasuu ula jeedaa sheekhu masalada qaala abu cabdiraxman ibn saai raximah llah tala akhbaranaa sulaymaan ibnu daawuud almisriyu hiqatu qaala bnu wahbin qaala bnu wahbin mu idin dhigi meesha ya amba'ana labada ma isku daray marka qaala amba'ana ibnu wahbin ya labadaa isku daray nusqadaasaa fiican marka aniga qaala bnu wahbin bisoo ii dhigay nusqadeeda qaala bnu wahbin qaala amba'ana ibnu wahbin saasaa sawaab قال أبو عبد الرحمن الشهير رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن داود المصري المصري الثقة ومصر شيخا قال وحول سليمان أنبأنا ابن وهب وساسه عبد الله بن وهب المصري شيخ سيولوجي أم قال أنبأنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري الثقة قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري ثقة علماء المصاردة أن ثمامة بن شفي المصري ثقة حدثه شيخ عمرو إسقا قال وحول ثمامه kunaa waxaan ahayn maca fadaalata bni cubaydin fadaalata bni cubayd micigiisa ayaan ahayn biardi rum dhulkaa roomaan ayaan ku ahayn micigiisa fadaalata bni cubaydin fatawufiya waxaa la oofsaday saaxibun saaxiib saaxiibkaasoo lanaa annaga noo sugnaaday ruuxaa meesha nooga geeriyooday dhulkaa roomaan nooga geeriyooday fa amara fadaalatu wuxuu amray biqabrihi bitaswiyati qabrihi ruuxaas qabrigiisii simiddiisii ayuu amray fasuwiya qabrigii waa la simay qabriga waa la simay maxaa lagala jeedaa bimacnaa lam yajcalhu musannaman wa in irtafaca qaliilan xoogaa haba kor noqdee kurus kama dhigin meesha dhexe meesha dhexe kurus taagan oo kale uma uusan yeelin carradii waana la dul qaadi oo dul koraa loo qaaday carradii maca taswiyatiha waana la sima saasuu kala jeedaa xadiiska fatwufiya waxaa la oofsaday saaxibun saaxiibkaasoo lana annaga noo sugnaaday faamara fadaalatu biqabrihi bitaswiyati qabrihi fadaala wuxuu amray saaxiibkaa qabrigiisii simiddiisii fasuwiya qabrigii waa la simay ay lam yajcalhu musannaman mid la kuruseeyey kama yeelin wain irtafaca qaliilan xoogaaba ha kor noqdo hadduu doonin uma qaala markaasuu wuxuu yidhi fadaala wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi ayaan maqlay salى اllahu alيه wasalam yaamuru xaalu amrayo rasuulku salى اllahu alيه wasalam bitaswiyati taswiyati اlqubur qubuurtii simideedii bimacnaa an laa tujcala musannama inaan kurus laga dhigin xadiiskana xadiis saxiixa wey qaala abu cabdiraxman bn sahiir raximah llah taala akhbaranaa camru bnu calin waa ibnubaxrigi mushtaraga ahaa albasriyu hiqatu sabtu qaala xaddaثna yaxya isnaadkii labaad u dhacay waa yaxya alqadaan qaala xaddaثna sufyaan waa sufyaan thawri marba haddii yaxya sufyaan uu ka qaado waa sufyaan thawri can xabiibin waa xabiib ibni abi haabit alkuufiyu hiqatu can abi waa'il waa salamihii way kuufiga ahaa عن أبي الهياج وحيان بن حسين الكوفي الثقة وليس له في كتب السنة إلا هذا الحديث كتبت السنة ودن صحيحين كان نغض يسنن الأربع ودنبا هل كان حديث كله هل كان حديث أبي الهياج عن أبي وائل عن أبي الهياج وحيان بن حسين الكوفي الثقة وليس له في كتب السنة إلا هذا الحديث كتبت حديث ودن هل كان حديث كله قال أبي هياج وxuu yihi قال علي رضي الله تعالى عنه سيد علي wuxuu yidhi ألاa أبcaثka ma ku diraa أبي هyاaجow عalىa mا xugن ma kula diraa xuguنkaasoo bacaثanii عalayhi xuguنka dushiisa رasuul الlahi uu aniga ila diray hadda ka hor salى الله وsلم مبaaرك عليه لاa تدacana haka tegin qبرا qabrigaasoo مشhرفan ee sareeya إilaa sawaytahu waad sime waa isla ekayn wey وalaa suuرaةa suurad iyo sawirna haka tegin sawirkaasoo fيi beytin guri dhexdiisa ahaaday ilaa damastaha waad baabi'ina waa tirtire haddii muuqaallo iyo sawirro guryo aad ku aragtidna sawirkaa baabi'i isaguna ilaa sawirkii isaguna xaaraam weeye lama ogole xadiiskana xadiis saxiixa wey isaga qaala abu cabdiraxmaan almasaa'iyu raximah اllahu tacaala ziyaaraة اlqubuuri baabu istixbaabi ziyaarati اlqubuuri qubuurta ziyaaradoodii ziyaaradaa sunnaynteedii ayuu u baab yahay nabigeena salى اllahu wslama wbaaraka calayhi sunnooyinka uu nooga tegey oo uu noo sunneeyey waxaa ka mid a qubuurta in la ziyaarto qaala abu cabdiraxmaan ibnu saahiyu raximah llahu tacala akhbaranii moxamed ibnu aadam moxamed ibnu aadam ibnu sulaymaan ayaa lagala jeedaa asaduuqu aljuhani can ibni fudayl wa moxamed ibnu fudayl ibnu khaswaan alkuufiyu saduuq takarara fi saxiixi muslim can abi sinaan abi sinaan ibnu murata alkuufiyu hiqatu abi sinaan alakbar kii waaye alasqaraa jira abi sinaan alasqar ayaa jira sheekhu hadda wuxuu kala jeedaa isnaadkan abi sinaan ibnu murata alakbar kii weynaayo sheekii weynaayo sinaan alakbar wa huwa kuufiyun hiqatu can muxaarib ibni disaarin alkuufiyu alqaadi ahiqatu can cabdillahi bni buraydata almarwasi alqaadi ahiqatu isaguna qaali kale u ahaa can abihi aabihiisu isaguna xadiis ka wariyey waa bureydat bnu khusayf qaala bureyde wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam nahaytukum hadda ka hor waxaan idinka reebay can ziyaarati اlqubuur qubuurta ziyaaradoodii ayaan idinka reebay fazuuruuhaa hadda laakiin ziyaarta oo markii hore nabigu waa nahiyey salى اllahu slm wbaaraka calayhi ka bacdina nabigu waa sunneeyey salى اllahu slm wbaaraka calayh wanahaytukum waxaan idinka reebay rasuulku salى اllahu slm wbaaraka calayhi can luxuumi اladaaxi udxiyooyinka hilibkoodii ayaan idinka reebay fowqa halaaثati ayaamin saddex maalmood wax ka badan inaad kaydaysataan waa kaydkii wey oo xilligii hore nabigu salى اllahu slm wbaaraka calayhi udxiyada hilibka in jeegag lagu shubto oo la kaydeysto nabigu horeu u diiday salى اllahu slm wbaaraka calayh cillada nabigu ku diidayana waxaa weeye dadka heerbaadiyaha ah ee duleedka madiine ka imanaya nin walbaa udxiyada hadduu jeegiisa uu isaga shubto kistii la siiyey maxay soo gaarayaan dadkaas waxba sooma gaarayaan hilibkii nin walba haddii la kala qaatay marka baahida jirtay awgeed uu nabigu u diidi jiray salى اllahu slm wbaaraka calayh faamsikuu laakiin hadda haysto iska kaydeysta maa ay ladii kibadaa lakum idin daahira lakiin hadda waan fasaxay uu yidhi oo ninkii jeef ku suganaya iyo ninkii hal subax ku kala kacaya iyo intaba nabigu waa fasaxay salى اllahu slm wbaaraka caleyh markaa kabacdi xilligii horeu nabiga nahiyey salى اllahu slm wbaaraka caleyh kabacdina nabigu waa fasaxay salى اllahu slm wbaaraka caleyh wanahaytukum waxaan idinka reebay rasuulku salى اllahu alيه wasalam can الnabiidi nebiidkii cabitaankii la kaydaysanayey ayaan idinka reebay nabigu salى اllahu alيه wasalam waa cabitaan carabta ay ku kaydaysan jireen addubaa wاlmufazad wاlmusafad wاlmuqayar wاlnaqiir waxyaalihii nabigu salى اllahu slm wbaaraka calayh horay uu u nahiyey kabacdina nabigu uu ogolaaday salى اllahu slm wbaaraka aleh leanna ashyaadaas dubaha iyo musafadka iyo naqiirka iyo waxyaalaha markii carabta ay wax ku kaydaystaan waxaa soo degdegayey inuu muskir noqdo oo maandooriye uu noqdo taasuu nabigu ka baqayey salى اllahu slm wbaaraka calayh oo horay uu yidhi dubaha iyo naqiirka iyo musafadka iyo yaan cabitaanka lagu kaydaysan iyadoo laga baqayo maandooriye inuu noqdo ilaa fii siqaa'in haanti mahane haanti mahane ashyaada kale oo dubihii iyo naqiirkii iyo musafadkii ha ku kaydaysanina fashrabuu cabba filastiyati haamankii kullihaa dhexdeedii wax ku cabba walaa tashrabuu laakiin ha cabbinina muskiran maandooriye laakiin kabacdi nabigu waa fasaxay salى اllahu alayh wasalam oo wuxuu u fasaxay shaygu hadduusan maandooriye ahayn waa lagu kaydaysan karaa weelkuu doono ha noqdo weelkii doono ha noqdo walaa tashrabuu ha cabbinina muskiran maandooriye maandooriye un iska ilaaliyo yuri nabigu salى اllahu slm wbaaraka caleyh xadiiskana waa xadiis muslim uu saxiixiisa ku wariyey قال أبو عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي الثقة قال حدثنا جرير إسنادكي لبعض دعي وجرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي الثقة عن أبي فروة الأكبر كيوي أبي فروة الأصغر جري سجرة أبي فروة الأكبر وهو كوفي ثقة عن المغيرة بن سبيع العجلي الثقة قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه آبه كان وحوها في مجلس فضي دحديس أها فضي قاسو فيه فضي دحديس rasuulu llahi uu ku sugan yahay salى اllahu slm wbaaraka calayh faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaan jiray nahaytukum inaan idinka reebay an ta'kuluu inaad cuntaan luxuuma aladaaxi udxiyooyinka hilibkooda inaad cuntaan waa idinka reebay hadda ka hor ilaa ثalaaثan saddex maalmood maahani saddex maalmood wixii ka badan horaan idinkugu diiday uu yidhi nabigu salى اllahu slm wbarak in la kaydaysto hilibka udxiyada fakuluu hadda laakiin iska cuna waadicmuu masaakiintana quudiya wadakhiruu kaydaysta ma badaa lakum wixii idin daahir hadda laakiin iska kaydaysta yuri nabigu salى اllahu slm wbaaraka calayh wadakartu lakum hadda ka hor waxaan idiin sheegay an laa tantabiduu inaadnan kaydaysan fi duruufi weelasha dhexdooda inaadnan cabitaanka ku kaydaysan addubaa'i ah waa bayaan waxaan ku bayaaninaynaa adduruuf addubaa'i ah weelasha aan idin diiday bocorkii bocorkii inaad wax ku kaydaysataan hadda ka hor idin diiday wاlmusafati kii la laamiyeeyey oo laamiga la mariyey weelkaa inaad wax ku kaydaysataan ayaan idin diiday waannaqiiri saltimireedkii saltimireedkii hadda ka hor waan idin diiday biyo inaad ku kaydaysataan waalxamtami aashuunkii aashuunkii inaad wax ku kaydaysataan hadda ka hor waan idin diiday intabiduu laakiin hadda kaydaysta fii maa ra'aytum waxaad ra'yiyeysaan weel kasta laakiin hadda wax ku kaydaysta wajtanibuu laakiin ka fogaada kulla muskirin intaasuun iska ilaaliyay maandooriye weel uun biyihii u bedelaya maandooriye u bedelaya kaa un iska ilaaliyo maandooriyaha iska ilaaliyo wanahaytukum waxaan kaloo idinka reebay rasulku salى اllahu alيه wasalam can ziyaarati اlqubuuri qubuurta ziyaaradoodii ayaan idiin diiday faman araada laakiin hadda qofkii doonaya an yazuura qubuuraha inuu ziyaarto falyazur ha ziyaarto walaa taquuluu ha dhihininana markaad qubuuraha soo ziyaaranaysaan hujran hadal foolxun oo meydka inaad aflagaadaysaan meydka inaad xamataan adinku inaad dhexdiinni aad isaflagaadaysaan wax xaaraamaho foolxun hadalkaa ha ku sheeginine ducadii meydka aad u ducaynaysaan meeshaa ugu duceeya aakhirana ku xasuusta oo qofkaas sida xaaladda maanta uu ku sugan yahay berrina inaad idaguna noqon doonto xaaladdiisoo kale si aakhira ugu xasuusta xadiiskana xadiis saxiixa qaala abu cabdiraxmaan anasaa'iyu raximah اllahu tacaala ziyaaratu qabri اlmushriki xukmu ziyaarati qabri اlmushriki mushrika qabrigiisii qabrigaa ziyaaradiisii xukunkiisii ayuu u baab yahay ruux gaala qabrigiisii ma la soo ziyaaran karaa ruux gaala qabrigiisii ma la soo ziyaaran karaa masaladaasuu dooni sheekhu inuu ka hadlo raximah اllahu tacaala way bannaan tahay gaalada qubuurtoodii in la soo ziyaarto litadakuri alaakhira iyadoo cillada loo siyaaranayo ay tahay in aakhire lagu sii xasuusta iyo qabrigii iyo meydkii iyo xaaladda iyagu ay la kulmeen berri inaad xaaladdaas oo kale la kulmi doontid iyadoo arrintaa lagu xasuusanayo way bannaantah litadakuri alaakhira marka muslimiinta qubuurtoodii iyo qubuurta gaalada kulli waa la siyaaran karaa laakiin gaalada qubuurtooda waxaa loo siyaaran karaa litadakuri alaakhira bis aakhire iyadoo lagu xasuusanayo قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جبير البغلاني الثقة ثبت قال حدثنا محمد بن عبيد الكوفي الثقة عن يزيد بن كيسان الكوفي الصدوق عن أبي حازم أبو هريرة صعدة أبو هريرة أيوك قادم وسلمان الأشجعي ساسا لقلوه سلمان الأشجعي الكوفي الثقة عن أبي هريرة قال أبو هريرة وحويري zaara rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu soo siyaartay sala allahu wsalam wbaaraka calayhi qabra ummihi hooyadii qabrigeedii ayuu soo siyaartay rasuulku sala allahu wsalam wbaaraka calayhi fa bakaa wa abkaa man xowlahu waa ooyey rasuulku sala allahu wsalam wbaaraka calayhi wa abkaa man duulna waa ka ooyisiiyey duulkaasoo xowlahu xowla rasuuliillah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam saxaabadii la socotana dee haddii nabigu uu ooyey sala allahu wsalam wbaaraka calayhi iyagiina way ooyeen saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu wsalam wbaaraka calayh wa qaala rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ista'dantu rabbii rabbigayaan idan weydiistay caza wajalla fii an astakfira laha inaan u dembi dhaaf dalbo hooyaday falam yu'dan lii la ima ogolaan oo la ima idmin ayuu rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wasta'dantu waxaan rabbigay ka idan weydiistay fii an azuura qabrahaa hooyaday qabrigeeda inaan soo siyaarto faadina lii ilaahayna waa ii idmo waa ii ogolaaday hooyaday qabrigeeda inaan soo siyaarto fazuuru lqubuura fa inahaa tudakirukum almowta qubuurta ziyaarta ayuu rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka calayh fa innahaa maxaa yeelay qubuurtu tudakirukum waxay idin xasuusinay almowta geerida oo sida qofkan xaaladda maanta uu ku sugan yahay saacado ka bacdi ama berriba xaaladdan oo kale inaad noqon doonto ayaad ku xasuusan ayaa lagala jeedaa xadiiskaas nabigana sala allahu wasalam wbaaraka calayhi wuxuu caddayn inuu soo siyaartay qabriga hooyadii inuu nabigu soo siyaartay sala allahu wasalam wbaaraka calayh imaamu nasaa-ina wuxuu tarjamo uga dhigay iyo cinwaan uu uga dhigay ziyaaratu qabri almushrik uu yidhi sheekhu oo sheekhu marka isagu wuxuu qabaa oo isagu uu doortay nabigeenna sala allahu wasalam wbaaraka calayhi hooyadiis inaysan badbaadaynin dadka naajiyiinta inaysan ka mid ahayn saasuu asagu ula jeedaa saasuuna doortay imaamu nasaa-i wahada min ikhtiyaaraati alimaam الnasaa-i raximah اllahu tacaala laakiin laguma waafaqin sheekha sheekha culimo badan ayaa masaladan ku waafaqday culimo badan oo ku khilaaftana way jirtaa culimo badan oo isaga ku raacdana sheekha way jiraan culimmada isaga ku raacsan waxaa ka mid a oo sidan oo kale isagu doortay imaamu اlbayhaqi kitaabkiisa la yidhaha dalaa-il annubuwa sidan oo kale ayuu xadiiska isaguna u fasiray oo nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh hooyadii inaysan naajiye ahayn oo aysan badbaadaynin oo mushriko ay ahayd ayuu isaguna ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho dalaa'il annubuwa waxaa kaloo sidan sheekha oo kale qaba xaafid ibnu kahiir kitaabkiisa albidaaya waannihaaya ayuu isaguna masaladan sidan oo kale ayuu isaguna xadiiska uu ugu sharxay waxaa kaloo sidan oo kale isaguna ku sharxay alimaam annawowi raximah اllahu tacaala fii sharxihi saxiixi muslim waana ku soo qaadanay شharxa صaxiix muslim inuu sheekhu masaladaa qabay ayaan ku soo qaadanay imaam الnawowi raximah الlahu taعaalى culimo fara badan oo waxaa jirta marka aimadaas oo dhan khilaaftay oo iyagu dooray oo iyagu doortay oo rajaxay nabiga hooyadii salى اllahu wslam وbaaraka عalayhi inay naajiya min ahli اljanna ay tahay wahada maa nactaqiduhu wanadiinu bihi اllah kana waa midka annagu aan caqiidaynayno on aaminayno ilaahayna aan uga diin dhiganayno wahada maa nactaqiduhu wanadiinu bihi اllah waana midka annagu aan caqiidaynayno ilaahayna aan uga diin dhiganayno waa sidaas culimmada khilaaftay imaamu النasaaئي raximah الlahu taعaalى waxaa ka mid a xaafid الsuyuudi xaafid الsuyuudi raximah الlahu taعaalى faqad alafa fi hadihi اlmasأala sita rasaa'il lix kitaabuu ka qoray xaafid الsuyuudi nabigeena hooyadii salى اllahu slm mubaaraka عalayhi naajiya wa min ahli اljanna inay tahay lix kitaab ama lix risaalo ayuu ka qoray waxaa kaloo ka mid a sheekhan masalada waxaa ku khilaafay fakhrudiin araazi ayaa isaguna wuxuu sheegay nabigeena salى اllahu slm mubaaraka عaleyh hooyadii inay tahay naajiya wa min ahli اljanna waxaa kaloo ka mid ah abu bakr ibn اlcarabi abu bakr ibn اlcarabi almaliki ayaa isagana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah alimaam alqurdubi fi kitaabihi atadkira kitaabkiisa tadkirada ah ayuu isaguna uu ku sheegay nabigeena salى اllahu slm mubaaraka عaleyh hooyadii inay tahay naajiya wa min ahli اljanna waxaa kaloo ka mid ah sharafudiin almanaawi sheekha la yidhaaho sharafudiin almanaawi sida xaafid usuyuudi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan alxaawi lilfataawa oo isaguna uu ku soo guuriyey waxaa kaloo ka mid ah alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fi kitaabihi alisaaba kitaabkiisa la yidhaha alisaaba ayuu isaguna madhabkaas uu ku rajaxay wa hada maa nactaqiduhu wanadiinu bihi اllah waana midkaan caqiidaysanahay maxay marka uga jawaabeen a'imadaas sidaas dooratay xadiiskan hadda nasaa'i oo muslimkuna wuu wariyey nasaa-i keligiis maaha xadiiska imaam muslimna saxiixiisa ayuu ku wariyey waxay uga jawaabeen xadiiskan xaashiyada sindiga khulaasadeedii isagaaba kuu soo khulaaseeyey wuxuu leeyahay sindi qowluhu fabakaa wa abkaa ilaa aakhirihi kaannahu akhada waaba isagoo sheekhu nasaa-i ka qaatay maa dakara fi tarjama tarjamada wixii uu ku sheegay oo min almanci can اlistikfaar ah wuxuu ka fahmay nabiga maadaama istikfaartii loo diiday istikfaartii nabiga salى اllahu alيه wasalam hooyadii inuu istikfaar u dalbo maadaama loo diiday halkaasuu tarjamada sheekhu ka qaatay oo min mujaradi annahu ظaahiru calىa muqtadaa wujuudiha fii waqti اljaahiliyati ama wuxuu ka qaatay xilligii jaahiliyada maadaama ay noolayd nabigeena salى اllahu alيه wasalam hooyadii laa min qowlihi hadalkiisa kama uusan qaadan bakaa wa abkaa oo oyinta nabiga lagama qaadanayo nabiga hooyadii salى اllahu slm mubaarak aleyh inaysan naajiye ahayn id laa yalzamu kama laazimayo min albukaa'i cinda alxuduur fii dalika almaxali alcadaabu aw alkufru kama laazimayo in la ooyo qofkaas inay gaalo tahay ama cadaab ay ku jirto ma ka laazimayo bal yumkin waxaa suurtogala taxaququhu taxaququ اlbukaa'i maca الnajaati wاlislaami aydan qofkan qabriga ku jira isagoo muslima oo badbaaday oo ahluljanna in lagu dul ooyo ayadana suurtogalow laakiin man yaquulu qofka dhahaya binajaati اlwaalidayni nabiga labadiisii waalid salى اllahu slm wara waa naajiyin oo min ahli اljanna dadka dhahaya lahum halaaثu masaalika saddex dariiqay raaceen saddex dariiq ayay ku raaceen fii dalika xadiiskaas maslak annahumaa labada waalid maa balagatumaa sooma gaarin addacwatu dacwadii iyo diintii uu faafin jiray nabigenu salى اllahu alيه wasalama sooma gaarin walaa cadaaba calىa man lam tablughu addacwatu ruuxii dacwada nabigu isan soo gaarino salى اllahu alيه wasalam ma la cadaabayo waa liqowlihi tacaala wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa rasuul qofka aan usoo dirno ilahay wuxuu yihi ma cadaabayno ilaa aakhirihi falacalla waxaa suurtogala man salaka hada almaslaka dariiqan qofkii qaaday yaquulu inuu leeyahay fii ta'wiili اlxadiis xadiiska awilidiisa inuu ku leeyahay waa dadka qaba markaa nabiga hooyadii inay ahlujanno tahay salى اllahu slm mubaarak calayh ina alistikfaara istikfaartu farcu taswiiri dembi dembi horta in la suuraystay farac ka tah istikfaar yaa istikfaar loo dalbaa qof dembaabay oo dembi galay wadaalika qofka xilliga uu dembi gelayana fii awaani takliifi waa wakti uu mukalaf yahay oo diin iyo dacwa ay soo gaartay diin iyo dacwa ay soo gaartay walaa yucqalu daalika arrinkaasna lama garanayo suurtagal ma aha fii man lam tablughu addacwatu qof aan dacwa soo gaarinna dee istikfaar iyo wax looga istikfaar dalbo meesha maba yaallaan falaa xaajata ila alistikfaari lahum marka baahiba looma qabo in istikfaar loo yani loo dalbo maadaama dembiba aan la suuraysan karin istikfaar waxaa ka horeeya qofku inuu dembaabo dee dacwana sooma gaarin iyo diintuba sooma gaarin cahdigii nabigeena hooyadii salى الlahu عalيه wasalam iyo labada waalidba ay noolaan jireen ilى الاstikfaari lahum fayumkinu marka waxaa suurtogala annahu ma shurica الاstikfaaru istikfaar inaan ba loo jidayn ila liahli اdacwa istikfaar inaan ba loo jidaynba dadkii dacwada iyo diintu ay soo gaartay mooye laa ligayrihim gayrkood maya looma jidaynin wain kaanuu haba ahaadaan naajiyiina kuwa badbaadaya haba noqdaan wa amaa man yaquulu qofka dhahaya biannahumaa labada waalid oo nabiga salى الlahu alيه wasalam uxiyiyaa lahu nabigaa loo soo nooleeyey salى الlahu alيه wasalam faaamanaa bihi nabigana waa rumeeyeen fayaxmil wuxuu ku xambaaray hada alxadiid calى annahu xadiidkani kaana wuxuu ahaa qabla اlixyaa intaan nabiga loo soo nooleyn labada waalid ayuu ahaa wa amaa man yaquulu qofka dhahaya biannahu nabigu salى الlahu alيه wasalam biannahu ilaahi tacala kurahay yuwafiquhumaa labada waalid ilahay wuxuu waafajin doonaa lilkhayri cinda alimtixaani yowma alqiyaama fahuwa yaquulu isagu wuxuu leeyahay bimanci اlistikfaari lahumaa qaطcan ma loo istikfaar dalbi karo falaa xaajata lahu marka looma baahnaba ilaa ta'wiilin qofkaasi ta'wiil uma baahna xadiiska fatadaxa waxaa caddaaday wejhu lxadiisi xadiidka wejigiisii calaa jamiici almasaalika wallahu subxaanahu aclam saasuu marka sheekha sindi uu usoo khulaaseeyey oo yacni istikfaartaas oo nabiga loo diiday salى اllahu wslam wabaaraka calayhi waxay uga jawaabayaan culummada qabta nabiga labadiisa waalid salى اllahu alيه waslm inay naajin yihiin wa min ahli اljannana ay ka mid yihiin istikfaar wuxuu farac ka yahay dembi inuu suurto galo de dembina meeshan suurtagal kama ahanoo dacwaba sooma gaarin nabigana salى اllahu slm wbaaraka aleyh labadiisii waalid dacwaba sooma gaarin saasay uga jawaabeen istikfaartooda qaala abu cabdiرaحman بn saabi raximah اllahu taعala anahyu can اlistikfaari lilmushrikiin bayaanu nahyi nahyiga caddayntiisii ayuu u baab yahay can اlistikfaari istikfaartii layska nahiyey lilmushrikiina mushrikiintii in loo dembi dhaaf dalbo in layska nahiyey deliilkeedii ayuu u baab yahay qaala abu cabdiraحman bn sabi raximah llah taala akbarana maxamed bn cabdilacla waa sheekhi labada gobolba ka soo jeeday asancaaniyu albasriyu ahiqatu qaala xaddaثna maxamed wahuwa bnu hawrin maxamed bnu hawrin asancaani alcaabidu ahiqatu can macmar macmar hadduuba ka qaado zuhri waa sidaa wey akhtirsigiisu ma isbedelo macmar bn rashid albasriyu ahiqatu sabti can zuhriy can saciid ibn musayb can abihi qaala markaasuu wuxuu yidhi musayb lamaa xadarat abaa daalibin markay usoo xaadirtay alwafaatu geeridii markay usoo xaadirtay dakhala calayhi الnabiyu nabigaa usoo galay salى اllahu slm wbaaraka alى abu aalib adeerkii walxaal usoo galay cindahu abu aalib agtiisana abu jahlin uu yahay cabdulahi bn abi umayata cabdullaahi bnu abi umaya oo agtiisa uu yahay faqaala markaasuu wuxuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam ay cami adeerkeeyow qul dheh laa ilaaha ila اllah kelimatan dheh laa ilaha illa dan ka bedelaynaa maxalkeeda maxalkeedaan ka bedelaynaa ay cami adeerkeeyo qul dheh laa ilaaha ila allahu dheh kelimatan dheh ila laa ila lah fi maxalli nasbin ay taagan tahay hadda fii maxalli nasbin ayay taagan tahay kelimatan kelimadha adeerkeeyow kelimadaasoo uxaaju laka aan kuula xujaytamo biha kelimadaas cind allahi ilahay agtiisa aan kuula xujaytamo caza wajalla oo xujo kuu noqota xujo kelima kuu noqoto ahlu tawxiid aad tahay o ahlu janno aad tahay kelima tusinaysa kelimada adeerkeeyo ku dhawaaq faqaala lahu abu aalib abu jahlin wuxuu ku yidhi cabdullahi bn abi umaya yaa abaa aalib atarqawma waxaad nici can millati cabdilmuطalib bidiintii cabdilmuطalib ayaad nici falam yazaalaa labadii saaxiib kama zuulin yukallimaanihi abu aalib inay la hadlayaan xataa kaana aakhira shayin ilaa shayga ugu dembeeyey uu ka ahaado shaygaasoo kallamahum bihi kallamahum ayagii uu kula hadlay bihi shaygaas uu kula hadlay uu kii ugu dembeeyey uu noqdo calىa millati cabdilmuطalib amuutu calىa millati cabdilmuطalib diintii cabdilmuطalib ayaan ku geeriyeenoo sidaasuu marka towxiidkii iyo nabigu u soo jeediyey salى اllahu slm wbaaraka calayh ayuu ku diiday faqaala lahu nabiyu nabigu salى اllahu alيه waslm adeerkii wuxuu ku yidhi la astakfiranna laka kuu dembi dhaaf dalbee oo kuu dembi dhaaf dalbee maa muddadii lam unha aan layga reebin canka can istikfaarika istikfaartaada haddaan la ii diidin waa kuu soo ducaynaa uu yihi nabigu salى اllahu slm wbaaraka calayh fanazlat hadihi اlaayaةu aayaddanaa markaas soo degtay ma kaana lilnebiyi nabiga uma ahaanin mana u habboona iyo waladiina kuwii aamanuu ilahay rasushiisa rumeeyeen an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiin walow kaanuu uli qurba qaraabo kuwa u saaxiiba haba noqdaane maya layidhi ilahay waa u diiday subxaanahu wa tacaala wanazalat hadihi alaayatu aayaddan haddana way soo degtay innaka adiga nabiy llahi maxamed salى allahu alay wasalam laa tahdii ma hanuunin kartid man ruux ma hanuunin kartid ruuxaasoo axbabta ruuxaad hidaayo la jeclaatay adigu awooddaada kuma hanuunin kartid aayaddaasina way soo degtay xadiidkan waa xadiis bukhaari iyo muslim ay saxiixeynkooda ku wariyeen xadiidkanna wuxuu deliil u yahay tarjamadii sheekhu uu tarjamaystayoo mushrikiinta in loo duceeyo oo istikfaar loo sameeyo inuu ilaahay diiday subxaanaه wa taعala oo aayaddaniba ay ku soo degtay qala abu cabdiرحman بن sahi رaximه اlه taعalى akhbarana isxaaq bn mansuur almarwasiyu ahiqatu qala xaddaثna cabdiرaحman isnaadkii labaadu dhacay cabdiرaحman bn mahdi albasriyu hiqati can sufyana sheekhiisa waa sufyaan thawri waa qaacidaan isbedelaynin can abi isxaaq wasabiici can abi اlkhaliil wa cabdillahi bni khaliil cabdullaahi ibn اlkhaliil alkuufiyu maqbulun alkuufi maqbulun can caliy qaala markaasu wuxuu yihi saydina cali samictu rajula nin ayaan maqlay ninkaasoo yastakfiru liabaweyhi labadiisii aabe u dembi dhaaf dalbay walxaal humaa labada aabe mushrikaana idin kuwa gaalaa faqultu markaasaan waxaan idhi atastakfiru lahumaa ma labadaadii waalidaad u dembi dhaaf dalbi walxaal humaa labadoodu mushrikaana ay yihiin laba mushrikiin iyagu ah miyaad u dembi dhaaf dalbiyuu ku yidhi faqaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii awalam yastakfir ibraahiimu liabiihi nabiyullaahi ibraahim miyaan aabbihiis u dembi dhaaf dalbinu faataytu nabiya nabigayaan u tegey sala allahu slam mubaaraka caleyh fadakartu dalika alxukma xukumkaasaan lahu nabiga u sheegay salى اllahu slm mubaarak caleyh fanaزlat hadihi اlaaya aayaddana markaa soo degtay wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahiima nebiy llahi ibraahim dembi dhaaf dalbidiisii liabihi aabihii ugu duceeyey u dembi dhaaf dalbay ma ahayn ilaa can mawcidatin liajli mawcida ballan dartiis ayuu ugu istikfaar dalbay mawcidadaasoo wacadahaa nebiy llahi ibraahim ballankaas uu u ballan qaaday iyaahu iya abiih aabbihiis uu u ballan qaaday oo ballanqaad uu ka ballan qaaday oo yidhi aabbo waa kuu dembi dhaaf dalbi ballanqaadkaasuu fulinayey falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu markuu ogaaday gaal inuu yahay oo gaalnimadii uu ku sugnaanayo ku adkaysanayo tabara'a minhu markaasuu ka beri noqday nebiy llaahi ibraahim allah subxaanahu wa tacaala aclam